wabarakatuh marka ugu horeysa waxaan ku faraxsanahay in caasimada aan kusoo laabano doorashadii kadib waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta qiimiga badan madaxda dowladda iyo muqaawamada iyo ciidamada emisom iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed iyo dadka kala duwan oo na soo dhaweeyay aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa waxaan u nimidna waxay tahay la tashi dadka inaan la tashano marxalada cusub oo la gelaya inaan u sheegno nabadda in laga shaqeeyo dadka inaan ugu baaqno dadka maqan oo mataqaanaa weli aan qaadanin boroseska nabadda in nabadda loogu yeero waa mahadsantiisa